ka wareegtada si toosa ayaanan ku akhriyaya xafiiska madaxweynaha sumadda jamhuuriyadda somalilan xafiiska madaxweynaha wareegto madaxweyne wareegtadii koowaad bisha wareegto madaxweyne markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sagaashanaad fariqiisa labaad markaan arkay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda shacabka iyo dhismaha qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda waayo aragnimadooda iyo hufnaantooda shaqo markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan iyaga ah markaan sameeyey wadatashi ballaadhan waxaan go'aansaday in aan u magacaabo mas-uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan ku xusan yihiin xilalkan soo socda kow doctor sacad cali shire naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba yaasiin xaaji maxamuud xiid faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska saddex doctor xasan ismaaciil yuusuf warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka afar cawaale ibraahim shirwac loodoon wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka shan maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha lix ciise axmed yuusuf cabdallah wasiirka wasaaradda gaashaandhiga toddoba yuusuf maxamed cabdi raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqani maxamuud caateeye fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda sagaal sheekh khaliil cabdilaahi axmed rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toban axmed muumin seed habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha koo iyo toban cabdirashiid xaaji ducaale qambi cabdallah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta labiyo toban yuusuf mire maxamuud nuux boos wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha saddex-iyo toban doctor cabdiweli sheekh cabdulaahi sufi jibriil wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyada afar-iyo toban maxamuud xasan sacad iidle oo loo yaqaan saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska shan iyo toban hindo jaamac xirsi maxamed wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska lix iyo toban maxamed axmed maxamuud cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga toddobiyo toban xasan maxamed cali gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo toban cabdiraxmaan cabdilaahi faarax diiriye guri barwaaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka sagaaliyo toban shukri xaaji ismaaciil maxamuud baandare wasiirka wasaaradda degaanka iyo horumarinta reer miyiga labaatan saleebaan yuusuf cali koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha koo iyo labaatan jaamac maxamuud cigaal maxamed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta labaiyo labaatan cabdilaahi abakor cismaan aw yuusuf wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saddex iyo labaatan maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud wasiirka xidhiirhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka afar iyo labaatan liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iminka wasiir ku-xigeenadii baanu gallay wasiiradu waa saddex iyo labaatan ku celiyo afar iyo labaatan liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga shan iyo labaatan maxamed muuse diiriye wacays wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha lix iyo labaatan maxamed muuse abees faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka toddobiyo labaatan yurub abiib cabdi cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo labaatan maxamed daahir axmed furre wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda sagaal iyo labaatan injineer xuseen ibraahim xasan buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka soddon cabdulqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame oo loo yaqaan dhega weyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska koo iyo soddon cabdinaasir cumar jaamac rooble oo kadin loo yaqaano wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka labiyo soddon sahal maxamed jaamac faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wareegtadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka allah mahadle muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda halkan idinku akhriyi doonaa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi kaasoo u magacaabay kabinetkiisii ama golihiisii wasiirada ee ugu horreeyey marka wareegtada si toosa ayaan idinku akhriyaya xafiiska madaxweynaha sumadda ja- jamhuuriyadda somalilan xafiiska madaxwe- madaxweynaha wareegto madaxweyne wareegtadii koowaad bisha wareegto madaxweyne markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sagaashanaad fariqiisa labaad markaan arkay ahamiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda shacabka iyo dhismaha qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda waayaragnimadooda iyo hufnaantooda shaqo markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan iyaga ah markaan sameeyey wadatashi ballaadhan waxaan go'aansaday in aan u magacaabo mas-uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yi- ku xusan yihiin xilalkan soo socda kow doctor sacad cali shire naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba yaasiin xaaji maxamuud xiid faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska saddex doctor xasan ismaaciil yuusuf warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka afar cawaale ibraahim shirwac loodoon wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka shan maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha lix ciise axmed yuusuf cabdallah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga toddoba yuusuf maxamed cabdi raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqani maxamuud caateeye fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda sagaal sheekh khaliil cabdilaahi axmed rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toban axmed muumin seed habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha koo iyo toban cabdirashiid xaaji ducaale qambi cabdallah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta labiyo toban yuusuf mire maxamuud nuux boos wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha saddex iyo toban doctor cabdiweli sheekh cabdulaahi sufi jibriil wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyada afar iyo toban maxamuud xasan sacad iidle oo loo yaqaan saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska shan iyo toban hindo jaamac xirsi maxamed wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska lix iyo toban maxamed axmed maxamuud cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga toddobiyo toban xasan maxamed cali gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo toban cabdiraxmaan cabdilaahi faarax diiriye guri barwaaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka sagaal iyo toban shukri xaaji ismaaciil maxamuud baandare wasiirka wasaaradda degaanka iyo horumarinta reer miyiga labaatan salebaan yuusuf cali koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha koo iyo labaatan jaamac maxamuud cigaal maxamed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta labaiyo labaatan cabdilaahi abokor cismaan aw yuusuf wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saddex iyo labaatan maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud wasiirka xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka afar iyo labaatan liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iminka wasiir ku-xigeenadii baanu galnay wasiiradu waa saddex iyo labaatan ku celiyo afar iyo labaatan liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga shan iyo labaatan maxamed muuse diiriye wacays wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha lix iyo labaatan maxamed muuse abees faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka toddobiyo labaatan yurub abiib cabdi cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo labaatan maxamed daahir axmed furre wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda sagaal iyo labaatan injineer xuseen ibraahim xasan buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka soddon cabdulqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame oo loo yaqaan dheg weyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska koo iyo soddon cabdinaasir cumar jaamac rooble oo kadin loo yaqaano wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka labiyo soddon sahal maxamed jaamac faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wareegsadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka allah mahadleh muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan